madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo uu wehliyo wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda maamulkaasi cabdifateex maxamed cali ayaa xiriga ka jaray xarunta wasaaradda kalluumeysiga oo laga dhisay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wasiiro xildhibaano la taliyaal maamulka degmada baydhabo agaasimaha madaxtooyada saraakiisha hay-adaha amniga iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ahaa munaasabada xereg jarka wasaaradda kalluumeysiga wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda koonfur galbeed soomaaliya cabdifateex maxamed cali ayaa ka waramaya ahamiyadda xaruntan dhismahan sida aan hore u sheegay waxaa maalgeliyey midooda yurub waxaana fulintiisa lahaa f a o mashruuco ilid programkii qeybtiisa rays marka saasuu ku dhismay wuxuu ka koobnaa dhismahan oo lagu daray qalabeynta wasaaradda oo lagu daray solar systemka oo korontada aan ugu talagalay wasaaradda inay korontadeeda iyadu yeelato wuxuu kaloo ka koobnaa gidaarka lagu wareejiyey labadan wasaaradood oo dhammaystiran intaasuu ka koobnaa marka dhammaantoodna si wacan ayay noogu hirgaleen intaa kadib waxaan rajeynaynaa mustaqbalkana in aan intan in ka badan sii qabanno oo weliba deegaanadii oo badda ama xeebaha ku tiirsanaa inaanu insha allah aan sanadka cusub aan ka hirgelino wasaaraddan wasaarad lamida baraawe iyo kawaankii malayga inaan hirgelinaan rajeynayna haddii ilaahay uu raalli ka noqo subxaanahu watacaala intaasaa ugu badan warbixinta guud ee wasaaradda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa bogaadiyey dhismaha xaruntan isagoona u mahad celiyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay dhismaha xaruntan saa la socotaan waxaa jiray yaraan xarumaha dowladda ay ku shaqaynayaan wasaaradaha markii intii aan shaqaynaynay oo aan nimid dowladda koonfur galbeed wasaaradaha dhan kulli waxay deganaayeen madaxtooyada waxaa xarun u ahayd madaxtooyada gurigoo dheer baa nin boqolkoo ka deganaa waxaa ilaahay mahadiisaa maanta inay hal wasaaradna ay isku soo harin wasaaradihii oo dhan ay xarumo samaysteen xarumahoodana ay ku shaqaynayaan si gooni ah wasaaradda kalluumaysiga waxaan ammaanayaa wasiirka nin dhalinyaro ah oo aqoon-yahan howl runtii shaqadiisa ku sharfan waaye intii uu joogayna wasaaradda wax fiican oo qiimo badan ka qabtay marnana aanan shaqadiisa dayicin una istaagay inuu xafiiskan quruxda badan sidii lagu heli lahaa iyo xarumihii kale wasaaradda inuu sameey uu istaagay waaye wasiirka waa ku mahadsan yahay dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa sanadihii lasoo dhaafay ku guuleysatay hirgelinta xarumaha wasaaradaha koonfur galbeed kuwaasi oo loogu adeego bulshada